magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga daafuray xarunta dhalinyarada toddobiyo toban sana jirada kubadda cagta jubbaland halkaas oo la rabo in laga soo saaro ciyaartooy mateli kara qaranka munaasabada daafurka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta jubbaland macalinka ah toddobiyo toban sana jirada iyo marti sharaf kale macalinka toddobiyo toban jirada kubadda cagta jubbaland cabdiqaadir cabdulaahi maxamuud ayaa uu horey soo dhaweeyey daafurka xaruntaasi isaga oo sheegay inay fursad u tahay dhalinyarada hibada u leh kubadda cagta anigoo ah magacayga cabdiqaadir cabdulaahi maxamuud ahna macalinka toban iyo toddoba jirada iyo sixteenka iyo fifteenka ee qaranka soomaaliya ee gobolka stateka jubbaland state maanta waxaan daafuraynay taariikhdu ay tahay lix iyo tobankii bishii labaad labada kun iyo shan iyo labaatankii daafurkii grasswoodkii ee jubbaland stateka ah waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo qaadatay horumarka sportiska ah ugu horeeyo madaxweynaha xiriir kubadda cagta ee soomaaliya cali shiine iyo guddoomiye ku-xigeenka axmed faarax taqal oo nala joogo iyo dhammaan sportiska wasaaradda sportiska iyo dhalinyarada jubbaland iyo urur kubadda cagta jubbaland dhanka kale guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta jubbaland axmed cabdulaahi ayaa dhankiisa dhalinyaradan ugu baaqay inay xooga saaraan sida ay xirfadooda kubadda cagta u horumarin lahaayeen maanta maalin taariikhi waaye oo youth center laga furaayo jubbaland marka ugu horreysay oo xiriirka kubadda cagta soomaaliya uu hindhiso u keeno isteedayaasha aada u soo dhaweynaynaa jubbalandna waa hooyadii kubadda cagta waxaan rajeynaa isteedayaasha ka faa'iidaysan doona inay noqon doonto oo jiilkan u noqdo jiilkii mustaqbalka u noqon lahaa maxaa xiriirka kubadda cagta iyo qarankeena noo matali lahaa insha allah tacala waxaan rajeynaya inay ka faa'iidaysan doonaan ka jubbaland ahaanna waan soo dhaweynaynaa dadaal iyo juhdina waa ku bixin doonaa insha allahu tacala saan jiilkan usoo saari lahayn oo ay noo matali lahaayeen qarankan u matali lahaayeen